iyadoo dunida maanta laga xusayo maalinta badaha adduunka ayaa soomaaliya waxaa si weyn saameyn ugu leh badaheeda kalluumaysiga sharci darrada ah haddaba xuska maalintan iyo xaaladda kalluumaysiga sharci darrada ah ayaa wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle waxa uu ka waraystay wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee soomaaliya cabdulaahi bidhaan warsame ugu horreynna waxa uu weydiiyey sida xilligan looga faa'iidaysto kalluumaysiga waxaan ka faa'iidnaa arrimo badan annagoo taxadar badan ku jirna waxaan marka hore samaynay shuruuc iyo nidaam lagu macaamilo oo haddii ay dadka soomaalida ahaan lahayd oo ganacsatada ah oo raba inay kalluunka soomaaliya dibadda u dhoofiyaan ama haddii ay ahaan lahayd shirkado kale oo la siiyo shatiyo ay kaga kalluumaystaan badda soomaaliya shuruucdaa marka hore in la hagaajiyo oo waxaa lagu macaamilayaa ay noqdaan wax sax ah oo oo dahfuran marka hadda waxaa bilaabmay in badaha soomaaliya saad la socotid waxaa waagii hore looga cararay inay yihiin dhul burcadbadeed dhulkii burcadbadeeda burcadbadeeduna marka horesay ku bilaabantay waxay ahayd sharcidare kalluumaysi ah oo badaha soomaaliya ka buuxsantay runtii waxbaa la odhan karaa bay qabteen burcadbadeedu laakiin marka hore markii dambe way ku raageen soomaaliya o dhan baa looga waashay oo ama ha noqoto cid investmentii wadda ama ha noqoto cid rabta inay ka kalluumaysato oo dadkii rabay inay soomaaliya ka faa'iidaystaan khayraadkooda waxa ay u iman kari waayeen
arinta burcadbadeeda arrinta daafurnaantaan dul istaagayaa jainaa la sheegay inaan silsil laysno maraakiib jaina doogo shirkado kale waaweyna maraakiib lama sheegin maxaa u gaaryaala jaina imise sallaysana balse
sanadkan waxba ma aanan bixin waa waxaan bixinay maraakiib chineise ah oo tuunada tuunada ah maaha kalluunka intiisa kale baana waxaan siinay laysano waxaa chineiseka su-aashaadu ahayd maxaa gaar u yeelay annaga waxayay siinay in aan rabno sanadkan inaan tijaabinno in aan tuunada oo ah kalluun guuro aanaan inagu iska lahayn saad ula socotid kalluunka tuunadu waa kalluun guurguura oo waddamadan indian oceanka oo dhan ku wada socda siisanka waqti ka mida buu inala joogaa saddex bilood buu sanadkiiba xeebaheenna baddeenna joogaa baddaas muddo hadeer soddon sano ka badan lagama faa'iidaysan ama waxaa looga faa'iidaysan jiray si sharci darro oo aan cidina ogeyn marka kiibaan waxaan samaynay si daah furan inaan dadka uga mid noqonno adduunka oo tuunadooda ka faa'iidaysta oo waddamadan la yidhaahdo waddamada aan wadaagno indian oceanka tuunadeeda aan wadaagno aan qayb ka nahay inaan ka faa'iidaysano markii aan marka xayaysiinay koob iyo soddon marka bay ahaayeen markaan xayaysiinay dadka noo yimid oo kusoo dhiiraday saan kuu sheegaya baqdin badan baa jirta waxay ahaayeen qayb ka mid a ganacsato ka mid ah ganacsatada chineeska oo markoodii horeba tanzania iyo madagaskar iyo seychelles iyo waddamadan ka kalluumaysan jira oo laysan ka qaadan jiray intay la-eg tahay awoodda ogaansho in badahayna ay maraakiiba badda soomaaliya iyo maraakiib sharadaro ay joogaan ama kuwa siiseen see ku kala ogaataan intay la-eg tahay ogaanshihi
ogaanshaha iyagu hadda waxay martaa meel fiican waan ogaanaa almost eighty five percent aan ku idhaahdo ama eighty percent aan ku idhaahdo waan ogaanaa waa jiraan kuwa tuuganimadoodu ay xaddhaaf tahay oo waddamada xitaa technolojiga ama aqoonta nooga horeeya oo dhisanay aanay ogaan karin laakiin inta badan waa ogaanaa oo kuwaas waxay sameeyaan marka aanay xeebaheenna ay ka fog yihiin oo waddamo kale ay marayaanba waxay dansanayaan wixii lagu ogaan lahaa nalalkii o dhan bay dansanayaan wixii bay dansanayaan laakiin waan ogaanaa awooddii ogaansha hadda waa haysanaa waxaa naga dhiman awooddii soo qabashada iyadana dadaal badan baan ugu jiraa waddamo kale oo waddamada soomaaliya caawiyaana waxaan rajaynaynaa inay naga caawin doonaan muddo sanad iyo hadeer dheeraada waxaan ka shaqaynayna inaan helo dooniyo aan ciidan soomaaliya saaranno oo aan kusoo qabanno maraakiibta sharci darrada ah meel fiican bay noo maraysaa insha allah waan rajaynaynaa inaad muddooyinka sootooda arki doontaan dhalinyarada xirfadaha leh ee kalluumaysatadii aan meeltegi karno duumayrer ayagu wax fursadaha wasaaraddu intaad joogtay maxaa ka suuragala maxaa laga caawin karaa
dhallinyarada ama iskaashatooyinka waxaan u samaynay fursado tiro badan runtii waxaan bixinay doonyo ay ay ku ku ganacsadaan oo badda ku galaan oo kusoo qabsadaan waxaan samaynay doonyaha markay kusoo qabsadaan doonyaha waxaa u saaran qaboojiyayaal oo ay ku shubtaan baraf ku shubtaan markii ay xeebaha keenaanna waxaan u sahlay oo u keenay gawaadhi qaboojiyayaalaho friisris ah oo ay ku soo qaadaan oo ku soo gaarsiiyaan magaalooyinka waaweyn ee wax lagaga iibsado wuxu dee waa dad tiro badan baa jira hadda maalin dhaweyd waa markaanu qaybinaynay waxay ahayd si transparency aan u qaybinay gaadiidkao kale ilaa lix sideed gaari sagaal gaari bay ahaayeen oo qaboojiyayaashooda ku xidhan yahay waddankeenuna waa ballaaran yahay dee waddankao dhan loo qaybiyey waxaan rajaynaynaa haddii kuwaas aan aragno dadkii aan ku wareejinay inay sidii aan rabnay ugu shaqaynayaan inaan kuwo badan oo layn kusoo jiran heli doono
kaasi wuxuu ahaa wasiirka kalluumaysiga soomaaliya cabdulaahi bidhaan warsame oo u warramayey cabdulqaadir maxamed cabdulle